alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin wslى اllahu clى nabiyina mxamedi wclى aalihi wsaxbih wslama tasliima kaiira waa dersi ka mida walaalayaal duruusteennii ahayd qisasun wa cibar qisooyin lagu sheegay qur-aanka ama sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam cashare iyo duruus iyo cibrooyin laga qaadanayo qisadani waa qiso la yaab leh waxay muujinaysaa siraha ilaahay ee ku duugan xayawaanaadka qaarkood waa qiso ku saabsan nin ganacsado ahaa ninkaasoo lahaa daayeer rabbaysan daayeerkaasi oo u raaci jiray safarada gaar ahaan safarada xagga badda uu ugu socdaalo ninkaasi waxa uu ka ganacsan jiray wuxuu ahaa khamriga dabcan khamrigu iyaga xaaraan kama ahayn oo in laga ganacsadaa waxay ahayd mid bannaan sida caanaha iyo sharaabada kaleba looga ganacsado waxaanaynu ogsoonnay shariicadeenna lafteeda marka la eego khamriga mar dambe in la xaaraantimeeyey oo khamrigu intii hore uu xalaal ahaa ninkani badda ayuu ku safray isagoo khamri iibinaya ceebtiisu waxay ahayd wuxuu khamrigaasi ku barxi jiro uu ku dari jiray biyo dadkana wuxuu uga iibin jiray inuu yahay saafi oo aanu barxarayn ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku salliday daayeerkiisa laftiisii daayeerkii wuxuu qaatay maalin maalmaha ka mida kiishkii uu ku ururiyey lacagtii uu ku iibiyey khamrigaasi barxan lacagtaasi oo ahayd lacag qadaadiica ka samaysnayd diinaar ama dahab magaceedana la odhan jiray diinaar wuxuu bilaabay hal diinaarna inuu badda ku tuuruu liqsiiyo hal diinaarna doonta dhexeeda ugu tuuro intii qishka ahayd badda ayuu raaciyey intii xalaasha ahaydna wuxuu ugu soo celiyey doontiisa qisada waxaa inooga waramay nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi abu hurayra can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ina rajula kaana yabiicu alkhamra fii safiina nin ummadii hore ka mida ayaa khamri iibin jiray doon dhexdeed baanu ku iibin jiray waxaana dhici jirtay markaa doontaa inuu marba beled iyo waddan uu ku tago si uu khamriga ugu iibiyo wa kaana yashuubu alkhamra bilmaa wa macahu qirdun ninkaasi khamriga waa barxi jiro biyo ayuu ku dari jiray waxaana ninkaa la socon jiro uu watay daayeer isagu uu lahaa fa akhada alkiisa fasacida daqal daayeerkii wuxuu qaaday kiishkii danaaniirtu ay ku jirtay wuxuu la koray looxa dheere doonta ka dhex taagan ee shiraaca doonta loogu xidho fa jacala yulqii diinaaran fi lbaxri wa diinaaran fi safiina wuxuu bilaabay hal diinaar inuu badda ku tuuru liqsiiyo hal diinaarna doonta inuu ku dhex tuuro xataa jacalahu nisfayn ilaa maalkaa ku jiray kiishka iyo lacagta danaaniirta ilaa uu ka dhigay laba qayboodoo isleeg waxaana muuqata ninkaasi inuu khamriga iyo biyaha isleekaysiin jiray marka intii biyo ahayd ee qishka ahayd lacagtii ka soo baxday waa xaaraan daayaarkaasi waa ka daadi intii saafiga ahaydna xalaal bay markaa u ahayd oo doonta ayuu ugu soo celiyey qisadani waxa ay tilmaamaysaa halaagga dunyawigaah iyo baabinta xagga maalka iyo xoolaha ee ku dhaca ilaahayna subxaana wa tacaala uu ku sallido aladiina yaqushuuna annaasa fii tijaaratihim kuwa qishka sameeya ganacsiga dhexdiisa qishkuna waa nuucyo badan yahay adeer dib u kaca intiina yaroo dhan kaca istaaga xaggaa dama taga u banneeya ininka baarak allah fik wuu idinla hadlayaa waad ka dhagaadaygaysa istaaga dhammaantiin kaca wada kaca dhammaantiin kaca adeer xagga dama taga istaaga waa inaad maqashaan dadka weyn marka idinla hadlaan kacadu istaag kala hadhin israaca dhammaantiin israaca adna kaca xagga dama fadhiista baarak allah maalin walba waa laydin sheega haddana waa waad khilaafaysa wixii laydin sheegayay baarak allahu fiikum qishka waxaa la yidhaahdaa waa nuucyo badan yahay nuucyadiisa waxaa ka mid ah shaygii magaca gaarka lahaa gaarkaa lahaa iyo sifaadkiiyo tilmaamaha ee dadku isaga ay doonayeen mid kale in lagu dhex khaldo lagu daro kaasi oo aanay dadku ogeyn oo aanay shaygaa markay iibsanaya aanay ku gelin waa sida tan oo kale waxaa la mid ah in caanihi biyo lagu daro waxaa la mid oo hadda waddankeenna ka jirta in caanaha dawo lagu daro antibiyootig ah si aanay caanahaasi u dhanaanin oo mar walba dhay ay u ahaadaan waxaa ka mid ah khudradda marka lasoo cabaynaya ee jawaanada lagu soo guraya ama saxaaradaha inta wanaagsan in dusha lasoo mariyo in xun oo liidatana hoosta la mariyo dadka loo qariyo waxaa ka mid ah xoolaha marka la iib keenaayo in neefka sonkor ama milix lasoo waraabiyo si uu neefkaasi ugu muuqdo neef shilis oo dadku dabeetana ay iibsadaan iyagoo moodaya waxaa ka muuqdaa hilib iyo baruur inay tahay xaqiiqaduna saasi waa ka duwan tahay dishka waxaa ka mida in raashinka intiisa xun ama ha qoydo ama si kaleba ha u xumaatee hoosta la mariyo inta kalena dusha lasoo mariyo waana tii nebigeenu calayhi salaatu wasalaam wakhtigiisi markuu arkay uu ka hadlay oo nebigu wuxuu soo maray nin iibinaya raashin mara calaa sabura min aacaam uud raashino oo tuulan oo meel yaaluu rasuulku soo maray nebigu calayhi salaatu wasalaam sida muuqataa ma samayn jirin tajasus basaasitaan dadka waxaa u qarsoon inuu debadda soo dhigana nebiga dhaqan iyo caadoomay ahayn laakiin waxaa muuqata rasuulka inay u muuqatay raashinka inta hoose inay qoyan tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam adkhala yadahu fi sabura fanaalat balalan gacantuu geliyey raashinkaa meesha ku tuullaa gacantiisi waxay gaadho ay soo qaadi qoyaan faqaala calayhi salaatu wasalaam maa hada yaa saaxiba acaam rasuulku wuxuu ihi isagoo la hadlaya ninkii raashinka lahaa waxan waa maxay ninka raashinkale waa maxay raashinka qoyani faqaala asaabathu samaa yaa rasuula allah rasuulka ilaa roob baa helay buu idhi sidaasi uu qooyey markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam siiyey talada saxda ah ee qofka raashinkiisa qaybi ay ka qoydo ay tahay inuu ku camal falo afalaa jacaltahu fowqa acaam ka qoyey miyaad dusha soo marisid buu yidhi taasi maxay tilmaamaysaa ka qoyey hoosta in la mariyo ama ka xumaado dadka loo qariyaa inaanay bannaanayn raashinka liita laakiin dadku aanay waxba ku noqonahayna dhibaato aan u keenahayn dadka qofkii iibsanaya ku gelaya waa laga iibin karaa laakiin de waa in loo muujiyo oo aan loo qarin oon hoosta aan loo marin nebigu calayhi salaatu wasalaam hadalla aada u qiimo badan oo si cad inoo tusinaya kishku inuu yahay min kabaa'ir dunuub dembiyada waaweyn mid ka mida ayuu ku hadlo ninkaa uu sheego wuxuu yidhi man khashanaa falaysa mina qofka shayga intiisa xun noo qariya intiisa wanaagsanna soo muujiya bannaanka soo dhigaa annaga naga mid maaha buuhi nebigu calayh salatu waslam waa iska deeriye nebigu qofka sidaasi yeela arrintaasina waxay astaan iyo calaamad u tahay sida ahlucilmigu ay sheegaan khishku inuu yahay kabiiratun min kabaa'ir dunuub dembi dembiyada waaweyn ka mid ah qofku haddii uu qish sameeyo yaakulu amwaal annaasi bilbaail xoolaha dadka ayuu xaqdarro ku cunayaa ilaahayna taa waa diiday walaa taakulu amwaalakum baynakum bilbaail buuhi ilaahay subxana wa tacaala xoolihiinna xaqdarraha ku kala cunina qofkaas waa qof khiyaano samaynaya wاlkhiyaanaةu min khilaali wasifaati اlmunaafiqiin khiyaanadu waxay ka mid tahay sifaadka iyo dhaqamada lagu yaqaano kuwa munaafiqiinta ah qofkaasi dhab ahaan wuxuu isleeyahy wax badso oo wuxuu isleeyahay alaabtu ha kaa socoto dadku ha kaa iibsadaan saa awgeed buu inta xun uu qarinaya ama wax liita ayuu macaash weyn ka doonayaa dadkuna haddii ay ogaadaan ma iibsanayaan markaa waa inuu qariyo qofkaasi cadaab adduunye mid aakhiro labaduba waa sugayaan ilaahay adduunyada wuxuu ku ciqaabayaa baraka la-aan iibkiisi iibkiisa iyo ganacsigiisa ah waata nebigeenu calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegay xadiidka bukhaariiyo muslim wariye min xadiidi cabdillahi bni cumar albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa labada qofe wax kala iibsanaya inta ay wada joogaan mid waliba ikhtiyaar buu u leeyahy iibka inuu ka noqdo laguma khasbi karo inuu iibkaa sidaa ku aqbalo sidaa uu ku socodsiiyo waa khiyaaru lmajlis lama odhan karo mar haddaad iibsatay lagaa celin maayo shareecada ikhtiyaar u siisay mar hadday wada joogaan labadii qofee wax kala iibsada in mid waliba iibka ka noqon karo walow muddada ay wada joogaan ha dheeraato tusaalaan diyaarad dhexdeed bay wax ku kala iibsadeen toban saacadood soconaysa tobankaas saacadoodba ikhtiyaar buu qofku u leeyahay iibkaasi inuu ka noqdo muddadaa dheeraatayna noqon mayso cudurdaarkeena in iibkaa lagu khasboo la idhaahdo kama noqon kartid nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi fain sadaqa fain bayana wasadaqa buurika lahumaa fii baycatihima haddii ay caddeeyaan mid waliba uu caddeeyo oo uu daha ka qaado o u kashifo waxa uu qofka wax kaga bedelanayaa iinta uu leeyahay oo qofkii u muujiyo bannaanka uu soo dhigo hadduu yahay midaan muuqanahayn oo u sheego uu idhaahdo ogow shayganaan kaa iibinayaa iintaa iyo ceebtaasuu leeyahy runna ay sheegaan oo mid waliba uu ka run sheego iibkaa tusaale ahaan shaygan meesha lagu soo sameeyey magiciisa shirkadda samaysay qofkan inta laga siiyey waxaa macaash u saaran waxaa qofka hadduu ka hadlaayo run uu sheego iibkooda waa loo barakeeya wain kadaba wakatamaa muxiqat barakatu baycihima haddii ay been sheegaan oo iibkaa dhexdiisa been ay sheegaan ceebaha iyo iimaha ashyaada la kala iibsanaya ay leeyihiinna ay qariyaan iibkaa barakada ayaa laga qaadaa iib bilaa baraka ayuu noqdaa marka wixii qofku xaqiiqatan uu islahaa badsoo badan maayo waxaa dhici karta sida ninkanba ku dhacday ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku salido ciidamadiisa faraha badan inuu ilaahay daaniye kaga salido raashinkii qishka uu ku samaynayey in lagaga salido jiir cuna in lagaga salido xayawaanaad kale oo beertiisii ama dalagiisii fasahaadiya waa ciqaabun min allah ilaahayna subxaana wa tacaala cidda mutaysatay sida uu doono ayuu u ciqaabaa waxaa dhici karta in daayeer lagu salido ninka waxaad arkaysaa ilaahay subxana wa tacaala daayeer buu ku saliday man man aladii hadaa hada alqird ilaa hada alcamal yaa ku hanuuniyey daayeerka camalka iyo shaqada noocaasa u qabtay oo ah in ninkaasi uu kala dagaalamay qishkii iyo khiyaanadii uu samaynayey ilaahay baa ku hanuuniyey rabbuna aladii acطaa kula shayin khalqahu uma hada ilaahay baa subxana wa tacaala shay walba abuuray shay walbana ilaahay subxaana wa tacaala isaga ayaa hanuuniya oo danihiisa iyo waxyaabaha uu samaynayo oo dhan rabbi isaga ayaa ku ilhaamiyo ku hanuuniya qisadan waxaynu ka qaadanaynaa duruus iyo casharaynu ka baranaynaa cibrana way ku sugan tahay casharada aynu ka baranayna waxaa ka mid ah nebigeenu calayhi salaatu wasalaam markuu qisadan inoo sheegay ujeeddooyinka uu ka lahaa sheegisteeda waxaa ka mid ah inuu inooga digo waxaa loo yaqaano qishka noocyadiisoo dhan wa annahu muxaram wa annahu min kabaa'ir اdunuub qishku inuu xaaraan yahay iyo inuu ka mid yahay dembiyada waaweyn waxaa kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu inoo muujiyey qofka qish ku shaqaysta maalka gacantiisa ama khasnadihiisa ku soo xarooday haba batabee baraka la-aan maalkaasi inuu yahay in qofka laftiisana ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku halaago maalkiisi uu islaa waxbuu kuu tari doonaa inay tahay mid dhici karta maalkaasina waa yaraanayaa oo yamxaqu اllahu الriba wayurbi الsadaqaat ribadana waxaa la dhaha iib kastoo xaaraana qishkuna waa soo gelaya ilaahay waa baabiinayaa iib kasta iyo mucaamalo kastoo xaaraana qofka wixii ku soo gala rabbina wuxuu kobcinayaa maalka xalaasha ah ee sadaqadana laga bixiyo ta waajibkaa iyo ta sunnaha labadaba qofka markaa qishka sameeya haddii adduunyada maalkiisa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka baabiinayo wuxuu ku sallidaba aakhirana haddaanu ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keenin dadkii xoolahooda sidaasi uu ku dhacay ee baadilkaa uu ku qaatay haddaanu maalkoodii u celin ama aanu ka xalaashan arrinkani waa kabiiro oo ciqaab baa sugaaya haddaanu ilaahay subxaana wa tacaala cafin arrinkaa naarta ayuu ku gelaya waxaa kaloo qisadan aanu ka baranaynaa khamrigu xalaal buu ahaa ummadii hore laakiin ummaddan ilaahay subxana wa tacaala ummadda nebi maxamed waxyaabaha ku sharfay waxaa ka mid ah in khamriga laga xaaraantimeeyey waayo dhibkiisa ayaa ka badan dheeftiisa yasaluunaka can alkhamri waalmaysir qul fiihimaa ismun kabiiru wamanaaficu linnaasi wa ismuhuma akbaru min nafcihima waana umu lkhabaa'if qofku markuu khamriga cabe uu sirqaamo wax badanoo xun buu ku hadlayaa tallaabooyin iyo ficillo aan wanaagsanayna waa uu ku dhaqaaqayaa wax ilaahay subxaana wa tacaala aanuu ogolayn oo u ka cadhoodana wuu samaynaya walihaada danbay u tahay dadka in khamriga laga xaaraantimeeyey caqligooda sharaftooda maalkooda naftooda diintooda intaba waa loogu ilaaliyey khamriga waxaa loo yaqaano in la iibiyaa ma banaana fii shariicatina waayo shayga mar haddii la xaaraantimeeyo oo isaga laftiisuu xaaraanyo isticmaalkiisuu xaaraan yahay iibkiisuna waa xaaraan wixii marka la iibiyo xoolo ka soo go-ana waa xaaraan wuxu uhi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam isagoo wariye abu daawuud in allaha idaa xarama shayan xarama amanow ilaahay shay markuu xaaraantimeeyo shaygaa haddii la iibiyo lacagta ka soo baxdana ilahay waa xaaraantimeeya suurtagal maaha in isticmaalkiisuna uu xaaraan yahay iibkiisina uu xalaal yahay oo lacag loo bedeli karo qofka idha anigu isticmaali maayo khamriga cabbi maayo laakiin waan iibinaya lacagta ka soo baxda ayaan cunayaa waa qof sameeyey xeeladaysigii lagu yaqaanay yuhuud waana sifo liidato oo ay tahay qofka muslimka ahi inuu ka fogaado qisan waxaynu ka baranaynaa cajaa'ibta ilaahay ee ku sugan xayawaanka la dhaha daayeerka waa xayawaanka u shabihi og ama ugu ekaansho badan insaanka iyo bani aadamka laakiin waa xagga taranka iyo abuurka iyo dhalashada ku saabsan oo daayeerka iyo insaan ka dhexeeya ma jiro insaan wuxuu ka farcan yahay nebi aadam calayhi isalaatu wasalaam iyo umuna xawa nebi aadamna daayeer kamu iman oo asalkiisu daayeer ma ahayn ilaahay baa qur-aanka ku caddeeyey fii hayri maa aaya meelo badan oo qur-aanka ka mida nebi aadam waxaa laga abuuray in ciiddaa laga abuuray weliba rasuulkeenna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam ciid meel qura laga qaaday may ahayn waxa ayd ciid meelo kala duwan oo dhulka ka mida lagasoo noocyada ciidda oo dhan ayaa midba in laga soo qaaday markaasaa laga abuuray nebi maxamed calayhi salatu wasalaam midabadeeda kala duwan adeegeeda iyo jileeceedii carasannimadeeda iyo teedii liidatay wixii oo dhan baa la isku wada daray fa jaaa awlaaduhu calaa sifati turaab nebi aadam ubadkiisu waxay noqdeen sidaa ciiddu ay u kala duwan tahay kuwa u kala duwan saasuu yihi nebigeenu calayhi salaatu wasalaam oo qaar baa niisbakhtiya oo aan macno lahayn tamarna alla in naftoodana waxba ku tarin dadda kalena waxba ku tarin qaar baa carasana oo ciid waxtar la ah qaar baa madow qaar baa cas qaar baa caddaana qaar baa adag oo qallafsan qaar baa dabacsan oo jilicsan nooc walba way yeesheen sida ciiddu noocyadaa kala duwan ay u leedahay iyaguna ay u yeesheen nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay jinka iyo insiga uu nebi aadam uu horeeyey iyo malaa'igta waxa laga abuuray sida muslim uu ku wariyey saxiixiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi khuliqat almalaa'ikatu min nuur malaa'igta nuur baa laga sameeyey wa khuliqa aljaanu min maarijin min naar jinkana waxaa laga sameeyey naar dab baa ilaahay uu ka sameeyey wa khuliqa aadamu mimaa wasifa lakum aadanna waxaa laga abuuray waxa laydiin sifeeyey oo ah turaab ee qur-aanka laynoogu sheegay nadariyadda iyo aragtida odhanaysa insaanku asal ahaan daayeer buu ka yimi daar weyn kaafirkii la odhan jiray uu isagu ikhtiraacay la yaabna ay tahay in dad muslimiini ay ku qancaan bal gaalada iyaga iskaba daayo waa nadariyatun kufriya waa aragti gaalnimo ah qofka aamina wuxuu noqonayaa mukadib lilqur'aani wasunna qof beeniye qur'aanka oo hadalkii ilaahay ah qof beeniye axaadiidta nebiga aleyh calayhi salaatu wasalaam saxiixa ah arrinta noocaasana qofka aaminaa waa ku kufriyayaa oo waa ku gaaloobaya qisadan waxaynu ka baranaynaa badda in lagu safraa inay bannaan tahay waxaase shardiya in ghalabatu salaama fii hada safar in la hubo ama loo badinayo safarkaa in lagu badbaadayo haddiise loo badinayo safarkaasi inuu yahay safar halisoo lagu halaagsamayo amaba se safarkaasi inuu yahay mid lagu badbaadayo mid lagu halaagsamayo aan la kala rajixi karin oo labadaa la kala badin karin oo labadaa dhinaca xoog badan aan la garanahayn laa yajuusu rukuubu lbaxr badda in lagu safraa markaa ma bannaana qofka xaaladdaa baddu ay kacsan tahay ee qofka ku safra aan loo badinahayn inuu badbaadayo ku safra oo sidaasi ku halaagsamaa waa qof sameeyey kabiira min alkabaa'ir dembi aada iyo aada weyn ilaahay ilaalintiisana wuu waayaya nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi xadiidka imaamu axmed iyo abu daawuud iyo ay wariyeen man rakiba albaxra cinda irtijaajihi famaata faqad bari'at minhu dimma qofka badda ku socdaala baddu markay kacsan tahay oo dabeetana sidaasi ku dhinto oo ku halaagsamaa qofkaasi ilaalinta ilaahay waa waayaya ballanku ilaahay ku qaaday addoomihiisa inuu ilaalinayo adduun iyo aakhiraba qof waayi buu noqonaya oo adduunkana dhibaato u bandhigan aakhirana ciqaabka ilaahay subxaana watacaala mutaystay ayuu noqonaya walihaada ma banaana ama xaj ha loo safrayo ama ganacsi ha loo safrayo ama ujeeddo kale ha loo safraye badda oo kacsan oo loo badinaayo cidda ku safarta inay ku halaagsamayso ama yaanay kacsanaan bee gaadiidku marka uu liito badda in lagu safroo lagu socdaalaa mid bannaan maaha saa nabigeenu calayh isalaatu wasalaam uu caddeeyey waxaa kaloo laga qaadanayaa gaadiidka badda in la kirayn karo maadaama safarka uu yahay safar xalaala waxaa kaloo aynu qisada markaa ka faa'iidaysanaynaa oo aynu ka baranaynaa ilaahay subxaana wa tacaala cadaaladiisa ninkaa xoolihiisu xaaraan iyo xalaal ay isugu jireen xaaraantii iyo xalaashiiba layskagama wada darin intii xaaraanta ahayd baa gacantiisa laga saaray intii xalaasha ahaydna waa loo reebo waa loo daayey qofka xoolihiisu xaaraan iyo xalaal isugu jiraanna xukunkiisu waa sidaa uu yeelay daayeerku ee ilaahay subxana wa tacala uu ku ilhaamiyey waxa waajib ku ah xoolaha inta xaaraantaa inuu iska saaro sadaqadu noqon maayaan oo ina allaha ayibun laa yaqbalu ilaa ayiba laakiin si uu dumadiisa u bari beri yeelo oo aakhiro ilaahay aanu ugu qabsan xoolaha inta xaaraanta ah waa inuu gacantiisa ka saaro xagguu geynayaa dad ayuu ku ayuu ayuu siin karaa sadaqad noqon maysa aynu sheegnay dad buu siin karaa wadooyin buu ku dhisi karaa maraafiq caama iskuullo xamaamaad iyo waxyaabaha la midka ah ayuu ugu samayn karaa dadka muslimiinta ah ajar ka heli maayo laakiin dee dumadiisa inuu bari yeelo weeyaan ujeedadu xukunkiisu markaa waa sidaa maalkii isagoo ogaaday inuu xaaraan yahay inuu sii haystaa ma bannaana waa sida ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu اllaha wdaruu ma baqiya min الriba nasأl اllaha subxaana wa tacaala an yuwafiqana liلnusxi ljamiic اlmuslimiina wاlmuslimaat fi umuuri اddiin wاddunya wslى اllah عlى nabiyina mxamedi wعlى alih wصaxbihi wslama tasliima kaثiira ayuha alikhwat alakhawaat intaynu ku kulmayno muxaadaro cilmiyeedoo sidaan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwaanikum fi manhaji online wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina muxamed